daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay socdaal uu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareene ku yimid magaalada muqdisho ayaa wuxuu kula taliyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh inuu hubka dhigis ku sameeyo lafta gareen iyo askartiisa islamarkaana uusan u oggolaanin inuu sii hayo hoggaanka maamulka koonfur galbeed isagoo xusay haddii uu sidaasii samayn waayo xasan uu lafta gareen weerar ku soo qaadi doono dowladda federaalka waa sida uu hadalka u dhigaye isagoo intaa ku daray in markii horeba lafta gareen hoggaanka maamulkaasi loogu dhiibtay dana gaar ah islamarkaana ay soo dhammaadeen ujeeddooyinkii marka horeba loogu dhiibay hoggaanka maamulkaasi madaxweyne xasan ayaan rabaa keliya kalkal midinayra madaxweynuhu waxayd fashay fal waxayd fashay wala faatuko cidbu waxuu soo haysata male ninkeed dhul siisay ninkeed xoog xil xoog hadda lafta gareen isaga oo etoobiyaan taageersan ayuu kuu yimid asbixina ku haaya meesha xilli ilaa wakhtigiisa kuu dhammaaday joogle ma bixis anoo afduba waa joogaa madaxweyne maaha wakhtiga uu ka dhammaaday boqolaal ka mudanaa joogto waddankaas doorasho ha qabto ha loo qabto lafta garaanna shalayba danaan loo geysta meesha dadka meesha waa ka baxday madaxweyne ha u dirin haddaad xasan sheikow saa samaynin waad lafta gareen baxo hadda ka horna waa kaala teliyey dad badan oo sidaasoo kale waad lafta gareen intaas baxo xagga ku laabto etoobiya waardeegnayso etoobiyaad collahay ku hay adigana muxuu ahay siinka dheerowna kuu soo joogsanay warkan ka soo yeeray xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee uu ku codsanayo in hubka dhigis lagu sameeyo askarta maamulka koonfur galbeed ee uu madaxda u yahay cabdicasiis lafta gareen ayaa waxa ay rumaysan yihiin in xildhibaankan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay isku hayaan isbaarooyin xaddadhaaf ah oo qaybo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha hoose u yaala mas-uuliyiintan iska cambaareynaya warbaahinta